عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا الى الجنه قال الترمذي حديث حسن وقال الالباني صحيح
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا باب تحرض النبي صلى الله عليه وسلم وفد عبد القيس على أن يحفظوا الإيمان والعلم ويخبروا من وراءهم هذا كان باب بيان تحرض النبي صلى الله عليه وسلم وحو بابي سيهي رسول إلهي صلوات الله وسلامه عليه بورنتي وكبا بوريي wafdi cabdilqays reer cabdilqays wafdigoodii calaa an yaxfaduu inay xifdiyaan aliimaana iimaanka ay xifdiyaan iyo walcilma cilmiga ay xifdiyaan iyagu wayukhbiruu ay waramaanoo dee iimaanka iyo cilmiga ayay faa'iidaysteen ay xafideen ma waraahum cidda ka dambaysa waa dadkoodii ay kuba laamayeen een iyagu soo raacin inay gaadhsiiyaan ay uguba waramaanbaabkeedii yahay kole xadiidkii wafdiga cabdilqays kitaabuliimaan baan kuba soo maray umuurihii halkaa u tarjamaystayna dee inagamabay dheereyno waa umuurihii iimaanka kuba tacalluqsanaa iyo acmaashuna inay waxa weeyaan dee iimaankii uun musamihiisii soo galayso baabkii uba dhigtay imika halkan waa cilmiga gaadhsiintiisii la gaadhsiinayay dadkii kale iyo baritaankii la barayay buu tan tarjamada usoo dhigtay xadiidkuna waa kii aynu soo marray uuna mid kale maaha meelo kala duwan oo dambena isagoo taraajim kale u dhiganayo inoo soo celin doonaa haddii aan la ydhaaho wa qaala maliku bnu lxwayrisi qaala lana nabiyu sala allahu calayhi wasalam irjicuu ilaa ahliikum facallimuuhum malik ibnu lxuwayrisi wuxuu yidhi rasuulka ilaahay baa nagu yidhi salawaatu ullaahi wasalaamu calayh irjicuu laabma ilaa ahliikum reerihiinii dib ugu noqda facallimuuhum waxbara waxaa barateen iyagii ehelkiinnii iyo dadkiinnii bara intani waa in mucallaqa sheekhuna halkan dee iyadoon sanad lahayn oo kooban haynoo soo dhigtuu tarjamada ha raaciyo tarjamadii baabkay raacsan tahaye xadiidku isagoo intan kaba dheer sanadkiisiina uu dhammeeyey ayaa kitaabu salaad uu kuba sugan yahay arrinkuna malik ibnu lxuwayris isagiyo niman kaleoo iskuda ay isku dhadhowaayeen ayaa yimi iyagoo bilaadoodii ka yimi oo rasuulka ilaahay bay u yimaadeen markaasay muddo la joogeen labaataneeye habeen ah dee wixii intaa ilaahay u qadarayna way barteen oo ay rasuulka ilaahay kaba barteen markaasaa rasuulka ilaahayna siduu saxaabigan ba yidhi ruux naxariis badan dhimri badan buu ahaayo dee markay muddadaa joogeen dad soo hijrooday oo reerkii ka yimina may ahayne waa dad wafti uun ahaayoo laabmayey ee u arkay inay ehelkoodii haatan imika uga xiisoodeen ayuu amray inay reerihii dib ugu laabmaan markaasaa waxyaalihii uu amrayna waxa kaba mid ahaa dee kollay salaada iyo adaankeeda iyo xagga cidda tukinaysa iyo umuuro saasi way kuba sugnayd xadiidka saa dee imika xagga dambe bay nooguba sugan ee inay cilmigan ay barteen iyo waxa ay kororsadeen ehelkoodiina baraan waana inta dee baabku inooguba baabaysan yahay laakiin isagoo dheerbu ama intaas ayuu inoo iman doonaa waana xadiidkii ay kuba sugnayd rasuulka ilaahay qowlkiisii wasalluu kamaa ra'aytumuunii usalli waa xadiidkii kaasaha weeye ee intaasi qeyb ka midaba ahayd oo saa oo aragteen anigoo u tukanaya u tukada uu ku yidhi xadaثna mحamed بn bشhaar qal xadaثna غundar qal xadaثna شhucbaة عan abi jamrata qaala anahu qaala kuntu utarjimu bayna bni cabaasi wa bayna الnaas sanad ahaan iyo matni ahaan ba xadiidka waynu soo maro ruwaadana waa ruwaad inoo wada horeysay matiguna waa inoo soo socdaa o inagama dheereen be kitaabuliimaan qeybihiisii dambe ayaan kuba soo aragnay gundarna waa laqab iyo naanays kolley waa laqab dee u baxay magaciisa moxamed ibnu jacfar baa la yidhaahyo dee hore inuu soo maray shucbana waa dadkii axaadiidiisa yaqaanay laasimay dadkii ugu badnaa weeye sababtu dee qoyskana ka mid buu ahaayo shucba hooyadii qabay labaataniyo sandoodna waa ag joogay uun markaa cilmi aada u badan buu ka xambaaray xadiidkiisana nin aada u dabdiyey ayuu ahaa xadiidka shucba abujamrana nasr bnu cimraan horeynu magaciisa usoo sheegnay wuxuu uhi ibnu cabaas iyo dadka dhexdooda ayaan u kala tarjamaya tarjamada siaan markaa horeba soo maray waaba tabliiq iyo mubaliquun inuu hadalkiisa gaadhsiinayo dadka kaba durugsan waa mid inuu ruuxi xataa iyadoo carabi un kuba hadlayo maqsuudkiisi iyo wixii u jeeday aan fahmin uu fahamsiinayey tarjamadii way soo gelaysaa dee marka la eego dadkii isaga waqtigaa dambe faris iyo meelo kale kaba imanayay af carabigu haba islaameene aanu saa uguba adka ugu adkaa oo isagu waa nin bilaadda ay faris ay isla degayeen baxrayn iyo nawaaxida asalkiisu ahaa iyagaana halkaa berye maamuli jiray oo iyagana uu afcelinayana bal waa umuurahooda ixtimaalaad culimmadu ay yidhaaheen horena aan waxu soo aragnay fa qaala wuxuu yidhi ina wafda cabdilqays wafdigii reer cabdulqays atow way yimaadeen annabiya sala allahu calayhi wasalam ibnu cabbaas baa inoo warinaya rasuulki ilaahay bay u yimaadeen faqaala wuxuu uhi rasuulka ilaahay salawaatu ullaahi wasalaamu calayh man ilwafdu wafdigani yay yihiin oo dee cidda ay yihiin iyo tiibuu warsanaya aw man ilqowmu ama qowm kuwa ayo qowmkuna waa jamaacada dee raggeen dee dumar kuba jirin baa qowm laguba idlaaqaa laa yaskar qowmun min qowmin casaa haddana walaa yaskar nisaaun min nisaain waatan oo qowmkii dumarku kumay jirin bal markaa qowmkii waa shaki mina raawi uun rasuulka ilaahay baa iyagii weydiiyey markay soo gaadheen kollay dee dad waxoogaayana way ahaayeen meel dheerna kaba yimi oo taa sharaxeeda hore inuuba soo maray bukhaari baa adabkiisa mufradkaa kuba soo saara rasuulka ilaahay inuu siiba sheegay iyagoon sooba gaadhin uu yidhi bacnaa dadkii reer mashriq kuwii ugu khayrka badnaa baaba idin imanayo markaa cumar ka lahay balse uu halkaasoo dee markuu iyagii la kulmay ee uu arkay haddana rasuulka ilaahay ka uga soo horreeyeyba bal qiso dheeroo saasaa kuba sugnayd aladab lmufrade uu weydiiyo uhi man ilmaftu aw man ilqowmu qaaluu waxay dhaha rabiicatu waa reer rabiica macnaa qowm reer rabiica ka mida weeye waayo reerkan reer cabdulqays rabiicu ka mid ahaa rabiica iyo mudarna waa walaalo dee rasuulka ilaahay salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh iyo qabaaishii badnayd ee kinaana ama quraysh lahayd iyo dee hawaasin iyo hudayr iyo tamiim iyo kuwaasi waa mudar bay gelayeen ee qolooyin kale oo reerkani kaba mid yahayna rabiicay gelayeen cabdulqayskani rabiica iyo mudarna waa walaaleen markaasaa faqaala wuxuu yihi rasuulka ilaahay marxaban bilqowmi aw bilwafdi gayra khazaaya walaa nadaama waa soo dhoweyn waa tarxiib macnaa meel waasaco ayaa la kulanteen bu ayaanoo timaadeene soo dhowaada uun waa tan imakaba laba isticmaalo rasuulka ilaahayna meelo kala duwan dee waa laba yimi bal xataa nasaa-iyo saan hore usoo sheegnay nin salaamay ayuu ku yidhi marxaban wacalayka salaamna xataa jawaab uuuwa raaciye bal sidaasuu yihi qowmkii ama wafdigii halkii horunbaa socda hayra khazaaya kuwa yaxyaxsan khajirhsan oo dulaysan xaal aanay ahaanin waayo dad dagaal inta lagu qaaday lasoo qafaashay wax laga laayay wax laga bal maalan dee xoolo laga qaniimistay maya in iyaga ikhtiyaarkooda usoo islaamay taasay kuma yimaadeen iyadoo dadkii ka sokeeye reer mudarba aanay islaamin walaa nadaama kuwa murugaysanna xaal aanay ahaanin lafdiga nadaamana hore ayaan usoo yar sheegnay barhkood inay yidhaaheen lafdigan imika naadim marka ay noqoto nadaamo laguma jamciye naadimiin baa lagu jamciyaa ama nadaama nadmaan oo ah ruuxa ruux ay waxwada cabaan ama taasoo kale ayaabay dee nadmaan odhanayeen laakiin tanna waa loqo jawhar iyo qolooyin kaleba ay soo naqliyeen oo naadim in jamaciisu sidana kuba yimaado macnaa dad murugaysan maaho iyagii dad dulaysan yaxyaxsan oo khajirsanna maaha waa dadka ikhtiyaarkiisa iyo diin jacaylkeed iyo raqbadeed iyo kuba yimi qaalu waxay yidhaaheen markaa inaa naatiika waan kuu imanaynaa oo waxaan kaaga imanaynaaba min shuqati naaxiya iyo jiho baciidatin durugsan wa baynaa anaga dhexdayadiyo wa baynaka adiga dhexdaadana haada lxayu reerkan baa min kufaari mudar waa dadkii najdi degayey ee u dhexeeyey iyagu iyo madiine aada bay ugaba durugsanayeen iyagu baxrin bay kaba imanayeene reer mudar gaaladooda intaanay islaamin weeye o ayagoo fatxuma ka horteeda walaa nastadiicu ma karayno an naatiyaka inaan kuu nimaadno ilaa fii shahrin xaraamin bil xurmale mooye se rajab oo kale iyo saddexan bilood ee kale israaca weliba haddaana sii ku iman fa murnan amar oo waqtiyadaasaa la ysdhex mari jiray inta kale de waa la islaynayaa la isdhacayaaoo may soo mari karahayn dadkaasoon weli islaamin fa murnan amar biamrin amar nukhbiru bihi aan ugu waranno man wara'anaa cidda naga dambaysa aan gaadhsiino oo nadkhulu bihi aan kuna gallo aljannata jannada kaas noo sheeg amar aanu u sheegno ciddii aanu ka nimi aanu jannana kuba gallo na amar bay yidhaaheen fa amarahum biarbacin afar buu amray wanahahum can arbacin afarna uu ka nahiyey amarahum biliimaani billaahi casa wajalla waxdah wuxuu amray inay rumeeyaan ilaahay subxaana wa tacaala keligii qaala waxaanuu yidhi hal tadruuna maliimaan hadda intan waa intaynu soo sharaxnay aynu ku soo joogsanayne bal intaanu xadiidka soo gaadhina xadiidkii jibriil markii uu soo hayay bukhaari tarjamana uu kuba soo darsaday taas oo waana umuurihii iimaanka iyo iimaanku in dee musamihiisu acmaashina ay soo gelayso ay kuban dee imaka halkan laba socda ay kaba midihiin waa umuurahan soo marray maxalushaahidku maan yar eegan doonaa waayo xadiidku inagama dheera miyaa garanaysaan ma aliimaanu billaahi waxdah qaaluu allahu warasuuluhu aclam qala shahaadatu an laa ilaaha ila allah waana muxamada rasuulu llah waiqaamu salaati waitaau zakaati wasawmu ramadaana waa inaha watucdu halkan antii masdariyada ahaydee wax nasbinaysa ayaan qadaranaynaa alimaam axmed oo isagu bal maalan xadiidka musnadkiisa kuba wariyey dee kaba wariyeyna maxamed ibnu bashaar waa la sameeyey qundar kaba wariyey wa an tucduu baa kuba sugnayde waxaa la arkaa riwaayada sheekha maxamed ibnu bashaar sheekha bukhaari inay kaba dhacday macnuhuna markaa waa taase wa an tucduu waxaa kaloo di amraya inaad bixisaanoo alkhumusa khumus min min almaqnami haniimadii wixii aa gaalo ka heshaane xoolaa shan meelood meel ahaan dee ciddii ilaahay u qaybiyu yihi waclamuu anamaa hanimtum min shayin fa ana lilaahi khumusahu taas aayaddaa suuratu anfaal saas intaa kaba bixiya wixii kale dee idinkaa leh bal afartii markaas de waxa weeyaan watucdu khumusa min almaqnam waa afartii wax ka baxsan ne afartii markan shahaadada haddaan kaba tirina way leeyihiinba markaa weliba wax kale ugu ziyaadiye ama shahaadadii de waa bilow une saddexdan kale iyo tanaatii afraada bal waa kalaam inoo horeeyey wanahaahum wuxuu ka nahiyey can idubaa'i waa ubadii iyo walxantami jalxadihii iyo walmusafati geedkaa zefti ama qaarka la odhanayay wixii lagu rinjiyeeye ee lagu daleeyey qaala shucbatu shucba wuxuu yihi rubamaa qaala annaqiir waa inuu annaqiir yidhaahana kolkol waabay dhacaysay waa shakhisi uu xadiidka kaba warinayay wa rubamaa qaala almuqayar alfadaa waan soo sharaxnay bal dee meelihii sharxeedna waaba dambeeya ee ubada nafteeda iyo xantamkan tan maaha nahyigu ee waa ficilka dadku laba imanayaane waa can ilintibaadi fi dubaa in wax lagu nabiidsado dubada waa geedkan dubaa markaa uu engego obooyinkii oo kale in wax lagu nabiidsado oo ujeedadu inta dee timir iyo wax ama waxyaalihii ay nabiidkaba samaysan jireen lagu rido biyana laguba shubo deeta lagu xidho oo kale si waxani ugu milmaan oo wixii biyihiina ay u macaanaadaan bal taas sababta nahyiguna markaa hore laysuma diidayo ee markay muddo ku jiraan waxani uu khamiirayay wixii way ku adkaynayaanoo waana xidhayaan markuu malaa habeen iyo laba iyo dhaafo wixii uu karayuu xumbaynayay oo khamiiraya wax lagu sakhraamuu noqonaya marka inta hore ee uu macaan biyo macaan uunoo ay timirtii ku milantahay oo casiir oo kale uu noqday uu yahay ee shay xalaalo weeye laakiin kol hadduu heerkaa wax ku sakhraaminayo gaadho ama qadarkii wax sakhraaminaya ha laga cabo ama qadar yar oo kooban ha lagaba cababe xaaraamuu noqonayaa oo dee waxa weeyaan maskara kaiiru faqaliilu xaram si lafdiga xadiidkuba ah kolley kitaabulashribana kalaam dheer baaba kuba iman iyo riwaayaadkaas iyo umuuraha marka macnuhuna waa maxay adduba walow dee hadday imaka qarbad iyo waxyaalaha wixii harag kaba samaysnaa ku nebiidsanayaan rasuulka ilaahay umuu diideen iyagana uu amray oo wuxuu ihi kaaba iskaga nebiidsada daama uu u baneeyey ee waxyaalahani waa wax adag dabayl iyo hawa aanay gelahayn in markaasna dee waana waxaan adagoo markaa waxaa la arkaa wixii intuu isbedelo u dhaqso isu bedelo ruuxu isagoo moodaya uun biyo caadiyahoo macaanaaday uun taas uu moodayo dee timirtii iyo waxyaalahaas ay ku milantay inuu gaadhoba inuu wax ku sakhraami dee sakhraaminayo oo isagoo waxaa muskirkaa uu cabo haddaba waxyaalaha dhaqso wixii u bedela waana waxyaalo adag jilxadii waa taas oo kale dubadii waa taas musafatna waa waxay sifti odhanayeen ama qaar oo kale wixii la marmariyey oo lagu daleeyay ama rinji loogaba dhigay weelku doono haba noqdee waxyaalaha iska daayo waayo waxaa degdegayay xagga iskaarka taasi markii hore ahayd markii dambe sida saxiixa muslim ku sugan rasuulka ilaahi waa u fasaxay nabiidkii muxuu yihi inay weel kastaba eh wejtanibuu muskiran weeye wax muskira un in la yskaba ilaaliyo laakiin intaa hore uu caadiga yahay dee ama kuwan ha lagu nabiidsado ama taase waa wax bannaan bay ahayd oo kolley naskigaasaa jira ciladuna waa taa aan sheegnay oo ah weelalkan oon dee laydhna gelahay ama hawa gelahayn adagna iskaarkii markaa markuu wuxuu dee u kululaado khamiiro uu u degdegayo wixii inay isbedelaan ruuxina isagoo moodayo wuxuu iska caadi yahay inuu wixiiba uu noqdo wax lagu sakhraamayo hadhow markaasaa wax muskira kuba cabo tan baa cillada nahyigu ahayd laakiin haddii umuurtaa la yskaba ilaaliyo kolley dee fasaxaasna waa jiraa marka wanahaahum can idubaa'i walxantami walmusafati waa can ilintibaadi fi dubaa'i walxantami walmusafati qaala shucbatu rubamaa qaala alnaqiir wa rubamaa qaala almuqayar waa lafdi shaki un weeye ujeedaduna maaha inuu annaqiir iyo almuqayar isku bedbedeli jiro kol ama naqiir dhici karta sheekhiisu inuu yidhaah uu ka warinayo xadiidka ama almuqayar waayo almuqayar almusafat bay isla mid yihin waa ziftiga iyo qaarku isagu wuxuuha waxa ay wax ku dalaystaan dee bal marka ama gubaan ama si un dee ay u samaystaan taas buu aha ma kuba rinjiyeystaan ee lafdigan iyada annaqiirna riwaayadii horeba way nooguma sugnayd dee riwaayaadkana way kuba sugan yihin macnuu waxa weeyaan halkaa almusafat badelkeedaa dhici karaysay almuqayar inay timaado waa labadoodaas baa taradudku kaba dhexeeyay annaqiir markaa kol uu sheegay iyo kol uu kaba tagaano way jirtee laakiin riwaayaadka kalena naqiir way ku sugan tahay horena san usoo marray naqiirku waa weelkii qoriga laga qorayey inta badan jiridda geedka timirta ayay ka qoran jireen weelkaa oo dee bal maalan isaguna ay wax ku dee cabi jireen ama ku isticmaali jireenba isaguna sida kuwan oo kale waxaa adag ee hawadiina aan sii daynahayn marka la xidho uu noqonayaa iskaarka dedejinayay taas buu ahaa naqiirna waa kaa ama almuqayar iyo almusafat waa labada takraarku ama taradudka uu kuba sugan yahay ama shakigu ee kol ama labadooda uu iskuba bedeli jira xagga naqiirka kol uu sheegayo koluu ka taga labadaba ay lahayd unbaa macnuu yahay wuxuuna waa waxii dee maa duliya bilqaar ama maa duliya bizifti ayuu noqonayaa labadaas qaala wuxuu uhi markaa rasuulka ilaahi ixfaduuhu xifdiya waxa aan idiin sheegay wa akhbiruuhu u warrama oo min waraakum cidda idinka dambaysa oo cidday kaba yimaadeen ee hore saun soo sheegna xataa dee dadka dabadood imanaya dee iyaga dadkooda ee kaba dambeeya kuwaasna way gaadhsiinayaan oo tacliimul ahli saasba ee bal xifdiya oo dadkiina gaadhsiiya idinkuna kuba camal fala bal kolley athar lafdigan xadiidka mucallaqa iyo intanba wixii uu tarjamada uu dhigtay way inooguma sugan yihiin oo ah cilmigii dadkii in la gaadhsiiyo ruuxii iimaankii ha noqoto iyo faraa'id iyo umuurahaasba dee ehelkiisa iyo dadkii kaleba in la baro bal taas in waxa weeyaan labadaba way inooguma sugantay waana intii u baab ku baabaysnaa xadiidkuna waa ka aan soo maray baabu alrixlati fi lmasalati annaasilati wa tacliimi ahliha hada kani baaburixlati rixlada baabkeedii weeye loo rixlaynayeyba fi lmasalati masale annaasilati soo darisay waa dhacdooyinkaa cusub ee soo kordhaya ee baltaas naasilada ah iyo wa tacliimi ahlihi ruwaadda bukhaari barhkood wa tacliimi ahlihi waay kuba sugan tahay waa raggii ka dambeeyaan ujeeda ama ruwaaddii ka dambeysay barhkood waana riwaayada kariimo oo kale in badhna kuma sugna wa tacliimi ahlihi dee waana inoo dambaysaayo wa tacliimi ahlihi turjamu ayuu abu u dhigan doonaaye bal baabku imika waxaanay raajax yeelayaanba tacliimi ahlihi halkan qolooyinka xadfay een sheegin intoodu ay daahir tahay oo riwaayada kariime ay ka raajaxsan tahay wuxuu baabku u baabaysaya rixladii ama safarkii loo rixlaynayey loo soconayey loo safrayey masalo soo korodhay bal cilmigeeda doonashadeedu waa cilmi dalabkii baa loo rixlaynayaa baabkii hore baabulkhuruuji fii dalab ilcilmi ee qisadii nebi muuse iyo uu inoogu soo arooriyey taasi way baab caam buu ahaayo waa bixiddii loo baxayay cilmi dalabkii ee meel kale loo tegaya tani laakiin waa masalo dhacday masale khaasa oo so daari'a ah oo ruuxuu u baahan yahay cid uga fatwoota ama cilmigeeda u sheegta tana ka khaasan oo loo socdo waa masalo keliya oo dee meel dheerba loo tago dal kale loogu socdo ama magaalo kale si uu ruuxu uu halkaas dee bal waxa weeyaan cid uu u fatwoota ama cilmigeeda uu sheegto uu helo bal taas buu baabkeed iyo wixii kuba soo arooray ayuu yahay arixlana dee waa taa ra-da way noo kasirsantahay haddii halkaa ra-da kasradeedun aruxla la yidhaaho dee imika maha riwaayada taasi oo maha kitaab ruxladu waa jihada loo socdo ee la taga ayaaba ruxlo la yidhaah kolkolna shaksiga loo rixlaynayo ayaaba la yidhaahyo oo lagu idlaaqaa haddii la yidhaho anta ruxlatuna waa ciddii aanu u soconnay aanu u soo safarnay baaba tahay hadaladoodna waxaa ka mid ah man lam yakun ruxalatan lam yakun ruxlatan man lam yakun ruxalatan lam yakun ruxlatan ujeedadu ruuxa aan isagu ruux rixlo badan ahayn macnaa cilmi dalabkii aan u soconeen meel uma badan u marineen dee isagoo soo culimada ula kulmo kaladuwanayd aan u soconay rixladiisu aanay badnaan ruxala waa kii kaiiru lirtixaal lam yakun ruxlatan mid loo soo xoreeyo isaga oo loo soo qastay iyadoo cilmi doon leeyahay oo cilmi loo soo doonanayo ma noqdo waa cibaarada markaa lafdiga ruxla iyo rixla waa farqiga udhexeeya un ama raxla haddii laba yidhaaho dee waa masarkii maray noqonaysaa safar mara ayaabay noqona bal haddaba rixladii fi lmasala naasila waa masalo naasila ah waa masalo soo korodhay oo soo naasishada waa masalo dhacdo daari'a wey tan imakaba dee nawaasil ama fiqhu nawaasil iyo bal maalan bal canaawin kala duwan isagoo leh ay waqtigeennan badan tahayba waxyaalaha cusub ee soo kordhay ee u baahan xukumkii sharciga iyo bal maalan xukumkoodii sharci in la caddeeyo bal la eego oo taas ama wixii dee la haleeshin karee meel kaleana laba haleeshiyo xadaثna mحamed بn mqatil abuاlxasn qal akhbarana cabdالlahi qal akhbarana cmar bn سacيid bn abi xusayni qala xadaثanii cabdالlahi bn abi mulaykata can cqbata bn الxاariث anahu تزawaja ibnaة labi ihaabi bn caزiizi mxamed bn muqatil iyo cabdالlahi waa imaamkii cabdالlahi bn mubaarak haddii muxamed can cabdilaahi uu noqdona saan soo marayba isagunbuu dhacda ina muqaatilkaasuu noqdaaye horeynu kitaabka ugu soo maray isagoo si ay u wada socdaan cumar ibnu saciid ibni abi xusein waa cusub yahay waana nin reer bani nawfala quraysh reerkii reer bani nawfal oo reer maka ah oo hiqa oo lagu kalsoon yahay waa dadkii atbaacu taabiciinta ugu waaweynaa bal dee saxaabada qaar wuu soo gaadhay lamuu kulminuun bukhaari iyo muslim iyo abu daauud iyo may abu daauud ma jeede waa tirmidi iyo nasaa-i iyo ibnu maaja intuba waxbay ka wariyeen abu daauud laakiin waa kitaabkiisa maraasil bal waa nin saasaan leenaho horta labada saxiixba riwaayo ku leh ninka ka dambeeya cabdullaahi bn abi mulayka markuu tirinayay iimaanku inuu ziyaadiya inuu nuqsaamo iyo taa waaba kii dadkii fara badnaayu halkaa kuba soo arooriyo tarjamadii dheerayd ayuu inooguba sugnaayo waa nin taabici oo nidhi waqtigii ibnu zubayrna qaadiba uu maka iyo kaba ahaa cabdullaahi ibnu cubaydullaahi bn abi mulaykata weeyaan abihi waa cubaydullaahi abuu mulaykahni waa awowgii ah isaga aan soo maro wanin isna kutubta lixdaaba riwaayo ku leh ee saxaabiga isna cusub cuqbat bnu lxaaris kolley saxaabi axaadiidiisu ay badan tahayna ma aha saxaabigan cuqbat bnulxaaris isna waa reer bani nawfal ah markaa bal saxaabiganin kolley ibnu mulaqim baa wuxuu yidhaaba dee kolley xadiidkan horta isaga muslim lamuu wadaagsan bukhaari baa la gooni noqday oo kala gooni noqday saa ibnu mulaqin faa'iideeyana saddex xadiid oo kani u horeeyo ayuu kitaabkeennan kuba leeyahay saddexda xadiidba dariiqa ibnu abi mulayka ama cabdullaahi bni cubaydillaahi cubaydillahi bni abi mulayka ayuu bukhaari kuba wariyaa ee bal waxaan leenahay waa saxaabi axaadiidiisu aanay badnayn walow mar dambe uu soo gaadho ilaa kontonkii hijrada iyo uu soo gaadhay kitaabkeennana saddex xadiid kuba leh bukhaari ayaa kala gooni noqday muslim oo waxa weeyaan dee abu daawuud iyo tirmidi iyo nasaa-i baa soo raacay laakiin muslim wuxuu riwaayo kuba leeyuu saxaabigan kaba wariyey ma jirto bal waa kaa waana dadkii maka fatxu maka islaamay sidaa daraaddeed magaaladiisu iskaba deganaayo dadkii dee markii hore intay islaameen hijradu laasimka ku ahayd mu aha waa min muslimati alfatx wuxuu yidhi haddaba ninkaa cuqbat bnu alxaaris annahu tazawaja kolley kunyadaa abuu sirwacna way u timaadaan muxadisiintuna abuu sirwaca iyo ninkan bay kunyadiisa ka dhigaan w qolada nasabku ay ka dhigaan inta badan walaalkii ay kaba dhigaan oo yidhaahaana abuu sirwaca isna waa islaamay un dee fatxu makee waa ninkii khubay bnu cadi markii dee qorayshi dilaysay dilay laba yidhaaho bal waxa weeye uun muxadisiintu iyagu mid keliya ka dhigaan ahla nasabna labadna walaalo ay kaba dhigaan cuqbat bnulxaaris baa annahu tazawaja wuxuu guursaday ibnatan inan iyo gabadh liabi ihaab ibni casiisin waa nin abu ihaab ibnu casiis laba yidhaaho uu dhalay oo isaguna qurayshba ah ayuu waxa weeyaan guursaday abu ihaabkana xaafid wuxuu leeyahay magaciisa ma garanayo oo maan helin saxaabadana dee waa ku soo arooro waa dadka iyaguna kolley muslimadii fatxiya adugu bal waa nin saxaabiya faatatu waxa u timi imraatan eeg haweenaydan buu guursadoo qaniya la odhanaya qaniya kunyadeedna umu yaxya oo shahaadaad buu de xadiidka dhowr goor uu soo celceliyo meel ka mida ay kuba sugan tahay bal halkan xaafid kuma sharxayo kitaabu shahaadaad buu kuba sharxay oo dee masalo weyn baa kuba suganoo xaggan markhaatiga iyo kuba tacalluqsan xadiidko taas buu halkaa uguma sharxa markaasaa waxaa haweenaydaa markuu guursaday bay islaam baa u timi haweeney baa timi fa qaalat waxay tidhi inii anugu qad ardactu waxaan naas ku duway cuqbata cuqba iyo alatii tasawajataduu guursaday waaba walaalay leedahay labadan isguursadayoo cuqbana naas anaa ku duway iyadana naaskaan ku duway markaa waxay walaalo ku yihiin xag radaac bay walaalo ku yihiin taas bay tidhi fa qaala lahaa cuqbatu cuqba wuxuu ku yidhi ma aclamu anigu ma ogi anaki ardactini inaad anigu xaggaa hooyaba iigu tahay ood naas igu duuday anigu taa war uma hayo maan maqlin boo ma ogi walaa akhbartini waa tuhmayaa horena igumaad sheeginoo mar hore intaad ii timi naas baan kugu duway imaad odhanoo horena igumaad sheeginoo igumaad warramin taas buu yidhi waa dhacdo waa masale naasilo ah dee waxaan waa tan la yidhi radaac bay bay walaalo ku yihin maxaa xukum noqonaya rasuulka ilaahay baa jooga markaas isagu makuu jooga rasuulka ilaahay waa madiina masaafaduna aad bay u dheertay waa masaladii naasilada ahayd iyo cilmidoonkeed farakiba wuxuu fuulay raaxiladiisii ilaa rasuulilaahi sala allahu calayh wasalam bilmadiinati rasuulka ilaahay ayuu xaggiisii u kacay madiinuu tegey safarkaa dheer intuu galay masaladan si uu ogaado fasalahu rasuulka ilaahay arrinkiibuu weydiiyey faqaala rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam rasuulka ilaahay baa ku yidhi kayfa waa sidee oo macnaa seedabaad laba kulmi seebaydun u wada joogi walxaal qad qiila la yidhi hadalka walaalaaba tiin oo radaac baa walaala ku tiin naas baa wada shaqdayn iyadoo la yidhi seebaaba arrintiinu ay noqonaydun u wada joogi taas buu yidhi fa faaraqaha cuqbata cuqba halkii buu kaga tegay haweenaydii ku faaruqay faraa kaga qaaday markaasaa wanakaxat zawjan hayrahu nin kale ayay guursatay oon isagii ahayn ayay guursatay oo kollay ninka magaciisa ay guursatayna halkan waxaaba kuba sugan durayb in la odhanayay bal markaa markii dambena dee waxaabay kaasay caruur uba dhashay gabadha muqitaan la yidhaaho jubayr ibnu mudcim saxaabigaa la odhanaya guursado ninkan caalimkee naafic ibnu jubayr iyo dhashayba ayaa laba yidhaahaa iyadaa dhasheen bal adigu taas weyn xadiidka horta intii uu inoogu baabaystay oo alrixla fi lmas'alati naasila dee waaba taa inoogu suganoo saxaabigani maka intuu kaba yimi ayuu madiina waa aktar min arbaci miati kilomitr ayuu socday safarkii hawsha badnaa iyo dhibta badnaa si uu masaladan cilmigeedii u doonto bal markaas kolley way noo soo socotaaba in casharka ka dambeeya uun xadiid shacbi warinayay oo nin intuu masalo weydiiyey masaladii uu xadiidkugaga jawaabay ayuu yidhi bilaash iskaga qaado intan in ka yar ayaa ilaa madiine loo soconayay markaa waaba safar intii ka dheer waa ciraaq buu markaa joogaayo intaa in ka yar waa casharka dambe inooguba iman doontaayoo dee balle wixii halkaa joogsi iyadaba waxbaya yeelan doonta ee bal masaladii naasilad ahayd taas baa inoogu sugan wuxuu yidhaahaa ibnu mulaqin oo kale dee baabkuna waa tii u baabaysnaa waxay tani tilmaamaysaa uun saxaabada markaan eegno xirsigii iyo dadaalkii badnaa ay cilmi ku dadaalayeen masaladii muu fudaydsan cid kalu weydiiyey may jirin ilaah rasuulka ilaahay buu u socday si uu cilmigeedii uba ogaado taasna waxa weeyaana wuxuu leeyahay wixii dee ay dooranayeenaa wixii ilaahay u dhoweynayo cilmigan ay ku dadaalayeen ujeeddadoodu ma ahayn inay maskaxda ka buuxsadaan ay macrifo un u yeeshaane ujeeddadu waxay inay ku camal falaan waa camalfal bay u doonayeen marka xirsigoodii cilmi iyo camal ayaa xadiidkeed noogu san waa hadal ibnu mulaqin sharxan kitaabkiisan tawdiix ee uu kitaabka kuba sharxa uu yidhaaho arrinta kale inooguma sugan oo kolley dee baabkeedna uu dambeeyo xadiidkana sheekhu raximahu llahu tacaala dhowr goor buu soo celcelin doonaa oo shahaadaadii ay uguba soo horeeyaan bal matalan iyada meelo kaloon dheeraynbe waxa weeye in waxaa kuba sugan markay sanocdo haweeney keliya ayay ahayd iyadiibaa tidhi anaa labadoodiiba nuujiyey markhaati kaloo meeshii yimi ma jirto waa masaladaas oo ah bal haweeney keliya haddaysan la timaado maxaa xukum noqonaya xadiidka dewaabatan oo daahirkiisii waa kan ku tegay ee rasuulka ilaahay yihi kayfa waqad qiila waaba gooyey taasuu yidhi markaa in marka la eego mucdamu ahlilcilmi ruux keliya oo dumar ah oo imika arrintana dee inay taxriim labadoodii kale xaaraam noqdaan baa kaba dhalanaysiyo nikaaxan oo baaba-aya waxyaalahaas oo dhane bal horta iyagu kumay tegine laakiin cid ka horeysayna way jirtaa salafkii ahaydee imaam axmed baa qowlkiisu yahay waa la aqbalayaa haweene keliya oo murdiicadii iyo shahaadadeedii waa la aqbalayaa markaa dee taxriimkana waa ka dhalan nikaaxii oo dee la fasakhaana uu kaba dhalanaya walow dee matalan malaa dhaarteedna ay raacdo sida muqniga iyo kuba sugan dhaarteedu ay raacdo bal markaa ciddii iyadu taa ku tagtay dee xadiidkan baa xujay daahirkiisan xujaysatay waaba kane laakiin a'immada kale oo dee shaafici oo kale iyo halkan keligeed lama aqbale bal waxa weeyaan markuu arrintiina dee dumaru ay noqoto malaa ilaa saddex kale iyo inay qowlkeedan ama wax faafay intuu noqdo ay dee markhaati uguba noqdaan taas baabuu yidha imaam maalik oo kale laba iyabuu gaadhsiiyaa in abu xaniife oo kale waxaa la arkaa inaanu dee haddaan rag jirin meeshii shahaadadan aanu aqbalin bal qolooyinkii iyagu aan ku tegin ee iyagu shahaadada manceeyey waxay ka dhigayaan xadiidku ay ku xambaarayaan warac iyo xalaal miirad inay arrintu tahay shubha timi in arrinkani waa dhici karaa dee kolkolna si kalaabuu u noqon karaa haweeneedna way sheegtaye shareecadeedna waa tanoo ridaacuna waqti buu leeyahy cadad muctabarana waa jiraa cadadkii inuu buuxayo in kale dee taxriim keenayana haddii mar naaska afka loo geliyo oo kalo cadad tiradii aanay buuxin oo kale waxa weeyaan taxriim kama imanayo marka umuurihii oo kale dee hubsashadeed iyo dabdinteed may jirinoo waa ixtimaal inay tiradii iyo wixii radaacii dee keenayay taxriim inuu buuxsamay oo daabidkii sharci la helay iyo inaanu la helin labaduba way imanaysaa marka waxay kaba dhigaan inay baab waraac tahay bukhaarina kitaabulbuyuucna intaan shahaadaad dee waxa weeyaan horta waa ku soo celiyaa wuxuu dhigtaa baab uu dhigtay baabu tafsiiri ashubuhaat oo uu dhigtay bal waxyaalaha shubuhaadka iyo waracnimadii iyo tafsiirkeeda ayuu xadiidkana kuba soo arooriyaa iyada halkaasna uu ku soo arooriya isagoo shahaadaadna kuba soo arooriyo taa wuxuu ku soo aroorinaya arrintani waa inay dee shubho cala alaqal haddaanay taxriim keenin shubhay keenaysaa dee shubhadiina waxay tahay waracu yahay alkhuruuj min ashubha dacmaa yariibuka ilaa maa laa yariibuka bal waxaan leenahay qolooyinkii ahlucilmiga ka midaayee dee badnaay een qowlka qaadan iyagu waxay kaba dhigayaan waracnimo iyo xalaal miirad baabkeed ay tahay waana tarjamo bukhaari mar dambe dhigan doono kitaabulbuyuuc marka la joogo intaan shahaadaadba la gaadhin uu dhigan doono oo uu abaabu tafsiiri shubahaat abuu xadiidka kuma soo aroorin doonaaye bal arrinku kaasba weeye oo bal matala masaladu de waxyaalaha kale inoo dambeeyuu taraajim uba dhiganayaana taasi way inoo dambaynaysaa biidn illaahi tacaalaye laakiin bal waa baabkii wixii u baabaysnaayo iyo masalada marka la eega shaata murdica oo dee ay tahay imika halkan ciddii daahirka qaadatay kuba tagtayna waa sax kuwii aan kuba tegina xadiidka waxay kuba xambaareen cibaaradan rasuulka ilah iyagoo eegayeen kayfa waqad qiila kol haddii hadalkaaba la yidhi waaba la yidhi dee siad u wada joogaysaantan inay baab warac tahay bal markaa waa faham xadiidkii uun istinbaadkii iyo umuurihii kale dawaabidii ay islaba eegeen khilaafkoodu sababtiisu baabu tanaawubi fi lcilmi kaayeysigii cilmiga la kaayeysanayay ayuu baabkeediiya macnuu waa maxay laba ruux baaba dee ama jaarba ah shaqay wada leeyihiin oo ay ka wada shaqaynayaan si kale ay u rafiiq yihiin majliskii cilmigahaa mar kale howlihii baaban sii wada daynoono aan la wada tegi karahayn iyadoo midba maalintiisa tago ama saacaddiisa tago wixii kaasi soo faa'iidaysayna saaxibkii iyo rafiiqii uu kulaba soo noqdo oo isagiina bal uu markaa dib ugu faa'iideeyo bal taas baabkeedii oo markaa ayuu baabkeedii yahay waan arki doonaa wixii fawaaida xadiidka inooguma sugan xadiidkana aada buu halkan usoo ikhtisaariya sheekhu marar kale oo madaanim ugu soo horeyso isagoo dheer keenaya nikaaxna aada buu u dheeryahayba laakiin maqsuudkii intaas ayuu wixii tilmaamayey ina tusayey iyo in yaroo kaloo raacday ayuu xadiidkii kaba soo goosto waa ikhtisaarkiisii dee kollay kitaabka sheekha aada looguma yaqaanin xadaثna abulymani qaala ahbarana شhucayb can الzuhriyi xa qaala abu cabdالlahi wqaala bnu wahbi ahbarana yunusu can ibni شhihaabi can cubaydاllahi bni cabdالlahi bni abi hawri can cabdالlahi bni cabaasi can cumara qaala anahu qaal kuntu ana wajaaru lii min alanصaari sanadka in yar haddaan kuba joogsano waayo nin aan dee soo noqnoqonayn baa kuba jira walow markaa dambe xadiidka madaalim ku soo celiyo uu laba socdo shucayb iyo abulyamaan iyo zuhri dee kitaabka bilowgiisiiba aynala soo bilaabmeen ibnu wahb sheekhu lamuu kulmin markaa waa mucallaq intani qaala ibnu wahbin waayo isagu lamuu kulmin oo dee sheekhadiisii dadkii uu sheekha ahawn dabaqadaas weeye laakiin xadiidkana waa kaasoo dee qoladaa horena way wariyeen oo waa dariiqa zuhri ibnu wahbina dariiqa zuhri unbuu ku warinayaaye halka imika shucayb uu tilmiidka zuhri yahay sheekha ibnu wahbi waa yunus ulayli uun xadiidkuna waa xadiidkii zuhuri uun markaa kollaynain riwaayadan waxoogaa ta uu lafdigeeda inta badan soo noqonlaya waa dariiqan mucallaq ah ama dariiqa shucayb oo kale aad buu ugaba dheeryahaye mar danbuu keeni doonaa isagoo intan ka dheer dee waxaweyaan kol uu gaagaabiyo iyo koluu dheereeyaba madaalibba intan uu ka dheeraa nikaaxna aad buu u dheeraanayaa taasba weeye waa xadiid muslimna la wadaagsaday martaaba weeye horta laakiin ninkaan sheegayaan leeyahay ibnu wahbide waa rijaashii waa imaam weeye a'imadii diinta kaba mida musanifiintii ah cilmi iyo camalba dadkii wada lahaa kitaabka markaa uu ku badnaan doonaaye waa cubaydullaahi bni cabdillaahi bni abi thawr ninkan ah ayaa nin dee horena aynaan usoo arag riwaayadiisuna ay naadir tahay waxaynu soo haynay oo ibnu cabaas hore uga soo warinayaynu soo aragnay xadiidkii dheeraa ee qisadii hiraqli iyo kuwo ka horreeye kuwo ka dambeeyeyba cubaydullaahi bni cabdillaahi bni cutbat bni mascuud oo ibnu cabaas kaba orinaya maantana cubaydullahi bni cabdillahi intaa way ku kulmeen dee awowgii bay ku kala badheen kana waa ibnu abi thawr kaasna waa ibnu cutba ayuu ahaa arrin kalena waa isla dabaqo waana kutubta lixda aba way ku wada sugan yihiin waana labadooduba laba ninoo hiqa ah kala cilmi bateen oo haka xagga ah kusii kale xeel dheeraadeen laakiin maxaa jira bal iyagoo zuhri wax ka wada wariyeyna taa way ku kulmeen ibnu cabaasna sheekh buu u wada noqday oo waa arrimo ishtibaah kaba imanayo laakiin arinka jira waxa weeyaan cubaydullahi bni cabdillahi bni cutba markay noqoto riwaayadiisa ibnu cabaas kaba wariya aad bay u badan tahay soo halkanba xaafid ibnu xajar kaba cabiro bukhaariiyo muslimba bal bukhaari oo keliya haddaan eegniyo kitaabkeena inaynu qaybo weliba ay noo horeeyeen ilaa boqol iyo saddex meelood way gaadhayeen inta cubaydullahi bni cabdillahi bni cutbata ibnu mascuud ibnu cabaas uu kaba warinayo welibana intooda badan zuhri baa ka warinaya kolna saalix ibnu kaysaan baa kaba warinaya taasi waa mid ama ninkan ibnu abi thawr ibnu cabaas xadiidkan unbuu ka warinaya bal saxiixayna xadiidkan unbuu ku leeyahayba wax kale kuma laha bukhaari iyo muslim xadiidka markuu dee mar dambe soo celiyana waa xadiidkii hore uun markaa tiro kalama siinayne cabdullaahi ibnu cubaydillaahi ibni abi thawr oo ibnu cabaas kaba warinaya xadiidkan unbaa saxiixayn jira wax kale ma jiraan ama cubaydullaahi waa taan idhi waa nin ibnu cabaasna xurmayn jiray oo dee cilmiguu kala soo bixi jiray xagga marka leega fiicanuu ula dhaqmaya iyo musaa'adiisa iyo ludfiga iyo adabta iyo suruga fiicanuu lahaa oo isaga iyabaa isbaaldhigan abu salamata bnu cabdiraxmaan ibnu cawf waa laba ninoo isku dabaqaa abu salama had iyo goor ibnu cabaas waxbuu weydiin jiray laakiin su-aalo ay ka muuqato ladood buu ahaa iyo muran oo taasaa u badnayd taasaa waxaa keentay ibnu cabaas inuu in badanoo cilmigiisii kamida uu ka haysto abusalama waa nin dee qaybo dhan oo su-aalihiisii mujaadalo iyo ay dee miraa ay yihiin ama ninkan xagga marka la eego ludfiga iyo dabacsanida waa cabdillahi bn cabdillahi bn cutbaan ujeedaa kan maaha isagu waxa weeyaan iyo suluugii fiicna uu lahaayo taasoo cilmi aada u badan ayuu kaloo soo baxo berihii dambe abu salama odhan jirayba low rafaqtu bibni cabaasin lastakrajtu minhu cilman kaiira haddaan cagta u dhigo ibnu cabaas oon bal taas oo kale cilmi aada u badan baan kala soo bixi lahaaye laakiin taas baa wax badan dhaafisay xagga marka la eego cilmiga ibnu cabaas abu hureyra aada u badsaday riwaayadiise bal haddaba ninkani waa nin saasaan leenahay ninkan waa xalkan oo keliya wey xadiidku markuu soo noqdana waa ku jiray lakiin waa xadiid keliya can cabdillahi bni cabaasin can cumara laba saxaabiya markaa xadiidkii kala warinayo qaala wuxuu hi cumar kuntu waxaan aha ana aniga iyo wajaarun li nin dariskayga oo min alansaari ansaar kaba mid ah waa saxaabigii citmaan ibnu malik la odhanaya bacd alculamaa ay yidhaaheen ee waxa weeyaan fii bani umayata bni zayd reerkaa reer bani umayat bnu zayd la yidhaaho ayaanu deganayn waa cumarna halkaasuu la deganaa haweenay malxaas baa halkaa u deganaa wahiya naaxiyadoodaas iyo xaafadahoodu min cawaali lmadiinati madiina meelaheed dhinacyadeedii sare ayay ka mid yihiin cawaali lmadiina waa qaryooyin madiino xaggeeda bari ku yaalay oo madiino xaggeeda sare ee biyu ay kasoo rogmadaan baa xaggaas ahaa dee xaggan kale ayna baddiibaa kaba xigta yaanay uba dhowaaninba markaa cawaalidaasi waa qaryooyin dee kala dhadhowaay oo barhkood ilaa sideed maylba ay madiine u jireen kuwana ay ka sokeeyeenoo waa qaryooyin la deganaayo cawaalida madiina laba odhanayay haddaba halkaasay meeshu ahayd wa kunaa waxaanu ahayn aniga ninkaa jaarkaygii natanaawamu nusuula kuwa kaayeesta oo ku kartama dhaadhicitaanka ama degidda calaa rasuulilaahi sala allahu caleyh wasalam rasuulka ilaah aan u tegayno waaba kane yanzilu yowman maalin buu dhaadhici jiray uu madiine tegayay iyo masjidkii rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu caleyh wa anzilu yowman aniguna maalin baan dhaadhacayo maalin dee ruuxu xawaa'ijtiisa iyo awlihiis iyo danihiisa u hadhayay saaxiibkii baa tegayay ka kalena maalinta kale uu tegayay habeenkii marka laysu soo hoydo nin kastaa gurigiisa ma tegayno saaxiibkii buu imanayo waxa alla wixii dee maalintaa soo kordhay cilmi soo kordhay ha noqoto khabar kaloo jira haba noqotee ayay isula imanayeen oo kan fa idaa nasaltu markaan dhaadhaca anugu een madiina ujeedada rasuulka ilaahi maalintaa la soo joogo ji'tu waxaan ula imanayay bikhabari daalika alyowmi maalintaa warkeeda min alwaxyi oo hayri waxyiyo hayrkiiba daynay waa ummad jihaadna kuba jirtay warar kalea soo kordhayay bal wixii ama waxyi ahaa ee cilmi ahaa ama hayrkiiba wixii dhacay maalintaasba aan ula imanayay waidaa nazala markuu dhaadhacana facala mila dalika saasoo kaleu samaynayay taasay la imanayeen waana wixii u baabaysnaag atanaawub fi lcilmi fanazala saaxibii waxa uu dhaadhacay saaxiibkay alansaariyu yowma nowbatii maalintii dee maalintiisa ahayd kaayihiisa ahayd buu dhaadhacay fadaraba baabii waa habeenkii markuu soo hoyday ayuu albaabkaygii garaacay darban shadiidan waa darb dee waa warweyba waa jira weeye xoog buu u garaacay faqaala wuxuu yihi ahama huwa halkan miyuu ku sugan yahay ma halkan miyuu ahaaday cumar ma joogaa taas buu yihi fafazictu si u garaacay ee dee markaa aanu ugana baran ayaa uu ka naxay oo waan argagaxay buu yihi fakharajtu ilayhi waan soo baxay kolley waqtiyadaasna waa la cabsina way jirtay waxay maqleen boqorkii reer khasaan inuu u soo diyaargaroobayo dee uu ciidankiisii urursanayaba si uu madiine uguba soo duulo taas baa wararkaasaa soo gaadhayo kasoo gaadhaya nimankii beeralayda ahaa ee wixii dee shaam iyo waxaa dhulkii ay beeran jireen ambaada nimankii la odhanaya madiine usoo iibgeyn jiray saracyadooda warar saasay kaba maqleen taasaa laga baqanayay xadiidku aad buu ugaba dheeriyay intan qisadii sheekhu ay noo soo koobay iyo waxyaalihii dhacay oo dhan sababtu maqsuudku waa intan cilmiga kuba tacalluqsanoo intiina way noo xasishay markaase hadaladiisii waxaa ka mid ahaa wuxuu isidhi mala ciidankiiba nimankiibaa yimi oo aja alkhasaaniyu taas fakharajtu ileyhi waan soo baxayoo faqaala wuxuu yidhi qad xadaa amrun cadiimun markuu taakuu yidhi hore ayuu yihi may wax ka weyn baaba dhacayoo arrin weyn ayaa soo dariyey hadalkii intan ku xigoo dhan sheekh waa ikhtisaarsaday raximah llahu tacaala qaala wuxuu ihi cumar fadahaltu calaa xabsata qaaladana daahirka markii dee in badan uu ikhtisaariyey ayaabay waxay noqotay in ooloo qaato in wuxuu ihi hadalkiisii baa socdo qad xadaa amrun cadiimun qaala fadakhaltu isxu qaala ninkii ansaarigaa yahay may hadalkiisi waa dhammaaday cudur baa lehe laakiin arrinku wuxuu ah uuu sheegay inuu ku yidhi rasuulkii ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh dumarkiisii uu furay taas buu idhi ina cumarna waa ka mid waa warkaas markaasuu cumarna yidhi taasu waan eegayayo dee bal markaa mudaaharadoodii iyo tadaahurkoodiiyo waxyaalo ayaa jiro uu ogaayuu kal xataa uba naseexeeye arrinkaasoo dee warkiina war la faafiyey bay noqotay war aan la hubsanna way noqotayoo dee dad badani xataa hadday deesan uba qaateen wixii haddii aanu marka hore mustanad maxsuusa oo la taaban kara aanu ahayne hadal la faafiyey dad badan ee qaatay taas lama odhanayo uu tawaaturey waa mutawaatiro cilmi buu faa'iideynayaa bal waxa weeyaan waa shay dee dadkii rasuulka ilaah oo guryihii ka tegay oo meel gaara galaybaa adugu istintaaj iyo dee tan la faafiyeyoo sibuu saxaabigana laba yimi cumar waa seexday habeenko markii waagu beryuu salaaddii tukaday buu dharkiisii qaato madiine u soo dhaadhacay wuxuu ku soo horreeyey waatan fa dakhaltu calaa xafsata waa inantiisii xafsaan u soo galay fa idaa hiya tabkii wuxun baaban la soo kormaydaadu waa tii fujaa'iyada ahayd iyadoo ooyeysa fa qultu waxaan idhi dallaqa kuna dallaqa kuna miyuu idin furay rasuulullaahi rasuulkii ilaahay miyuu idin furay taasaan ku idhi qaalat waxay tihi laa adri ma ogi ma garanayo xabsaa odhanaysa wuxuu yidhi uma dakhaltu kolley xadiidku waa dheer yahay qisadu way dheer tahay dee bal maalan waxaan filahaa dee nikaax waxaaba ka soo horeynaysa nikaax dee suuratu taxriim tafsiirkeedana waa ku soo arooriyaa isagoo dheeroo meelahaas ayay qisadu ay bal maalan kuba dheerto oo u laabmi kartaano wada eegan karta dee sii eegan kartaane markaasaa wuxuu yidhi uma dakhaltu cala nabiyi sala allahu caleyh wasalam rasuulka ilaahay baan u soo galay isagoo meel yaroo sare oo deraja ama sallaan loogu fuulayo mashruuba ayuu kuba sugnaa waan u dhaartay oo dee wuxuu ka dhaartay dumarkii inuu guryahoodaba bil tago taasaa dadka ay u qaateen dalaaq inuu yahay bal maalan taas fa qultu waxaan idhi walxaal ana qaa'imun anigoo taagan adallaqta nisaa'aka rasuulkii ilaahay dumarkaagii miyaad furtay qaala wuxuu ihi laa mee maan furin fa qultu allahu akbar dee wixii dadku ay u qaateen baa wax ka duwan baaj markaasuu hadalkan yidhi cumar ilaahay weynayntiisa ayuu kuba dhawaaqo allahu akbar bal xadiidku waa dheer yahay sidaan soo sheegnay waana inoo dambeeyaaye xadiidka ta inooguma suganay horta waa maxay waa arrinkii uu baabaystay atanaawubu fi lcilmi oo markaa taasi ay tahay tanaawubkii in dadkii adigu howlaa la leeyahay dee howlihii faraa ka qaada lamaba odhanayo oo waxaaba laga faa'iidaysanaya xadiid kastay dee imaamkan shaarixa iyo keyrkiiba ay dhahaan daalibkii cilmiga dalbayay inaan dee wixii isaga danta u ahaa ee umuurtii noloshiisa inaan dee faraha kaba qaadin oanu kaba qaafil noqon ina iyada ayaaba ugu kaalmaysanaya dalabkan cilmi oo waxyaalahan kale ee macaashkiisuu hagaajiya waa wixii kuba caawinayay inuu cilmigan dalabkiisa kuba jiro haddaba taa inaanu kaba qaafil noqon waa siday yeelayeenoo cumar maalin buu hadhayo waxaan loo hadhayaa maha seexasho uu hadhayo hawshii iyo ama ninkii beer lahaana beerihiisii buu joogayay kii tijaaro lahaa san cumar isaga tijaara arrintiisu haydoo beer meesha kumuu lahayne tijaaradiisi iyo suuqiisiibaabuu joogay oo dee suuqa way tegayeen in badanoo danahoodaas bay wateenba bal taasi way nooguma sugantay iyadoo laakiin maxaa jirta yaanu xaggaas halmaamin ama iloobin oonu ka qaafil noqone haddana dee waa inuu wixii wakhtigaa dhaafay iyaga wakhtigoodii waxay sidaa suurtogelaysay su-aal ay weydiiyaan wixii markaa dhaafay ay isula yimaadaan iyo taasoo kale innaga waqtigeenan ilaahay nicmadaa uu ina siiyey dee waxaa alaabtaa iyo qalabyada ina hor yaallo oo kale ruuxu isagooma baahanba cid kale inuu weydiiyo kol haddii casharadii la duubayo dee isagii tanaaba nicmo weyn oo inoo soo korodhoonay jirin wey annaga waqtiga iyagiiba xataa iyo dee beryo dhoweydba habeenka casharkii si uun kaaga baaqdo oo kale dee waa ina daydaydo waryaa in soo raaca cid kuu soo raacdo bal marka casharkii kuu soo raacdo dee dadkiina ma soo wada raaci karahayn oo iskuwada mid bay ahayn ee ruuxaad is leedahay waaba maala laakiin maanta dee wixii waa tan ilaahay subxaana watacaala nicmadan inooguma nicmeeyo oo aanu ruuxu waa sida xataa uma baahanahayne bal arrinku waxa weeyaanu shuqloonkaa uu macaashkiisi kuba shuqloomay inaanay keenin inuu jaanibkan kale dee tafriid iyo gaboodfal iyo kulaba yimaadee wixii markaa yowma kaybatihi ama dhaafay oo kale su-aal ha noqoto tasiilkan haba noqotay umuuraha ugama faa'iidaysto waa san ay sulaba imanayeen habeenkiiba ay sulaba imanayeen oo wixii waree jiray oo dhan ayay bal maalan taa isuba sheegayeen arrinka kale halkan ay idhaahaan baa alictimaad calaa khabar ilwaaxid hortaa dee baab dhan baabu kitaabka akhirkiisa uba dhigan doonaaye waa ruuxa keliya warkii oo la qaato imankaa saxaabigeed markuu oo soo hoydo wixii ama waxyi ha noqoto warkii kale ah saaxiibkii markuu la yimaado wuu aqbalayay waa markaa ruux keliya warkii oo kol haddii lagu kalsoon yahay oo ruux cadaala u sugnaatay oo dee lagu kalsoon yahay uu yahay waa la qaadanayaao markaas dee shardi inay intaa in ka badan iyo taas ay tahay khabarwaxna waxaan filayaa dee waa shay in ciddaa khilaaftayna cid qowlkoodu ictibaar leeyay maaha nusuusna aada iyo aada uguma badnaatay taasoo kaleba weye arinta kalena alcamal bimarasiil asaxaaba saxaabigani xadiid baabuu saxaabigan kale u soo naqliyey kii rasuulka ilaahay ka maqlay muu ahayn dee iyaguna dadka lagu wada kalsooyay ahayd waa kuwa kala qaadanaya oo kaleo innaga markay noqoto taas saxaabadii yaryarayd ama la ogaa inaanay waqtigaa rasuulka ilaahay lababa joogin ee xadiid aanay waasidadii sheegin warinaya inoo warinaya sida ibnu cabaas oo kale axaadiistiisan uu wariyey way badan tahay haddana intii uu rasuulka ilaahay kaba maqlay axmed baa laga soo naqliyaa inuu yidhaha waa toban xadiid dee qadaan baa laga soo naqliyaa waa sagaal aimadii aada u tatabucday xaafid ibnu xajar oo kale iyo afartame iyo saasa wax saasa kamay badin waxa kale wuxuu waasidada sheegay sida kan oo kale iyo waxaanu sheeginba dee waa amhaashiisna way badantay iyo nadaradiisu yahay bal waxa weeyaan waa taas dee waa lagu camal falayo bal maraasiil saxaaba iyadna shaygaa xujada ah weeyo la mid maha dadkii kale maraasiishoodii baabulqadabi fi lmawcidati waaltacliimi idaa ra'aa maa yakrahwe hadakani baabulqadabi cadhada baabkeedii weeye fi lmawcidati waanadii markuu dad wax waaninayo oo kale dee isagoo uga jeeda ithaare uu dadkii kiciyo ama waxyaalo mukhaalafo ah oo dee uu isagu diidan yahay uu inkirayo bal taasoo kale cadhadii waqtigaa laba cadhoonayay watacliimi tacliimtii haddii bal taqsiir uu kaba dareemo ciddii wuxu sheegayo kale iyo bal taas ama umuuro iyadana cadhadii jaanibkaasba ahaydee uu cadhoonayay idaa ra-a maa yakrah weeye hadday noqoto mawcido iyo hadday tacliim noqotaba wuxuu diidan yahay ama uu nacayo marka uu arko bal taas wixii kuba yimi baabkeedii weeye bal markaa taa xadiidkaa markan gaadhnaan yar arki doonaa waxyaalaha kuba tacalluqsan xadiid keli mahay axaadiida xooga ayuu noo soo aroorin doonaa ama dhowr xadiide xadaثna mحamed بن kaثيiri qal أخbarna سfyaan عan بn abi khاlidi عan qays bn abi xaazimi عan abi mascuudi الأnصاariyi qal anahu qala qala rajulu ya rasuul الlahi bal sanadka sufyaan sufyaan الthawri weeye ibn abi khaalidna ismaaciil iyo qays intaba waan soo aragnay mxamed ibnu kahiirkan waa mxamed ibnu kahiir اlcabdi ayaa la yidhaha koley waa nisbat ilى cabd اlqays waana nin dee hiqo oo dadkii atbaacu taabiciinta la kulmay raggoodii ugu waaweynaa ah kutubta lixda ana riwaayo waa ku wada leeyahay laakiin markay noqoto bukhaari iyo abu daauud waa mubaasharatan bukhaari toos buu gaba wariya waa taan aragno abu daawuudna saasoo kale weeye qolooyinka kale waa waasida waxaa la arkaa muslim aad buu uguba yaryahay inuu xadiid keliya leeyahayba waxaa kitaabkiisa uguba sugan xadiidkaasna daarimi ayaa u dhexeeya moxamed ibnu kahiiro bal afarta kale kutubtooda ha kuba wada sugnaato waxaan bukhaari iyo abu daawuud ahayn waa waasida waxay kaga wariyaane mubaashara ma jirto walow dee ay hagaag usoo gaadheenba marka la eego laakiin mubaashara iyo toos ma jire waa waasiday kagaba wariyaan daarim iyo rag leh ayaaba uba dhexeeya bal taas weeyaan moxamed ibnu kahiir xaafid ibnu xajarna wuxuu leeyahay nin kaloo moxamed ibnu kahiir sancaani la yidhaah baa jire kaas kuma qaldamaya kan oo bukhaari kaa waxbaba kamuu warine bal xataa muslimno kaa waxba kamuu warine abu daawuud iyo tirmidi iyo nasaa-i buu kuba sugan yahay bal waxaana weeye in yar baad moodaa inuu ninkan ka yar weyn yahay waana nin markaa aan laba sinayn oo dee kolley qalad badanna ay kuba sheegeen kutubtaa sunanteen tilmaamay ee adigu ibnu maaja ani kuba jirna riwaayo kule kaa uu tilmaamayae labada saxiix inooguma imanaya ninka keliya markaa ku sugan labada saxiix waa moxamed ibnu kahiir kutubtaasna moxamed ibnu kahiir asancaani ninkan weeye alcabdi asancaani baa kutubta aan sheegayana soo raaca laakiin waaba magacani waa wax yar baan leeyahay kutubta guud ahaan lixdaabe wuxuu yihi markaa saxaabiga abu mascuud albadri qaala rajulu nin baa yidhi yaa rasuulallaahi rasuulka ilaahayow laa akaadu uma dhowaanayo udriku inaan soo gaadho asalaata salaada mima kii la ajrigii yudawiru uu dheeraynaya bina anaga fulaanun hebel oo salaadii baaban anigu soo gaadhahayn oo aanan uba dhowaanayn inaan soo gaadho sababtuna waa ninkaas in uu magacaabay ayaa nagu dheeraynaya salaada oo kale taas dheerayntaa uu nagaba dheeraynaya bal ninkan mucaad baaba la yidhi ayuu ahaa in kaleyna xadiidku uu soo noqnoqon doonaa kitaabu salaadna isagoo dheer buu kuba ama dee inooguba iman doonaa tasmiya waxyaalo ninkan isagu leh hadalkanna kole halkan waxaa inoo iigu sugan baa xasm bnu abi kacbin waa nin markaa kolley aan kitaabkeena iyo mal abi daa-uudan riwaayo kuloo saxaabiya ninkaasuu ahaaba cibaaradan la akaadu udriku salaata mima yudawilu mina fulana dee dheeraynta la dheereeyo salaadii ruuxii dib dhacay hurda la tagtay ama si kaleba u dib dhacay fursaabuu helaya uu ruuxii salaaddii kuma soo gaadho oo taasi dheerayntu salaad soo gaadh bayn isagiina waa kan le uma dhowaanayo inaan salaaddii soo gaadho taas laakiin maxay tahay gaadhi la-aantiisa sida alfaad kaleba kuma yiman aan dee halkan inooguma sugnayn waxa weeye waan kadib dhacayaa weeye salaaddii waan iskaga hadhaa dheerayntiisaa daraaddeed weeyaan oo arrinkani salaadiiba uma dhowaanayo inaan soo gaadho sababta waan ka hadhayaa weeyaanoo anigoo daalan oo dee dheeraynta intaa leeg aan kabarayn ayaa dheerayntiisii daraaddeed baaan salaadii aanan usoo gaadhayn oon uga hadhaaba weeye taas baa ujeeddadu ay tahay famaa ra-aytu maan arag buu yihi cuqbat ibnu caamir baa odhanaya ibnu camrin baa odhanaya annabiya sala allahu calayh wasalam rasuulkii ilaahay fii mawcidatin waano ashadda xaal uu yahay mid ugaba daran qadaban xag cadho min yowmaidin maalintaasoo weligay maanara rasuulka ilaah dadwaaninayo wuxuu sheegaya oo ka cadho badan cadhadii maalintaa uu cadhaysnaa ee uu hadalkana kaba cadhooday taasba weyn oo markaa muxuu yidhi faqaala wuxuu yihi rasuulka ilaahay ayuhannaasu dadow dee waxaa laga yaabaa cadhadiisanaynu marka hore ay u horeysay isagoo dadkaa dadka tukinaya uba sheegay halkan ninkani uu ku tukinayeyna masjidkii rasuulka ilaahay may ahayne masaajidii yareyaradee magaalada madiina iyo xaafadeeda kuba dhex yaalay bay ahayd waanana ay isku degaan ahaayeen haddaba markaasin inuu uba horede ay horreysay nahyi uu kaba nahayo dadka in laguba dheereeyo bartaas rasuulka ilaahay aada buu cadhooday wuxuu yihi markaa ayuhannaasu dadow inakum idinku munafiruuna kuwa dadka eryaya daacadii baa ka eryeysaan jamacii baa kaba eryeysaan iyo ama dee waxyaalihii kale camalkii diintoo idinku waxaa tihiinba kuwa dadkii didinayo eryaya ee faman sallaa binnaasi ninka dadka tukiya falyukhafif salaadii ha fudaydiyo fa ina fiihim waxaa ku sugan iyaga dhexdooda almariida ku xanuunsanaya oon dheerayn badan ka rahayn wa daciifa kusidiisa kaleba isaga taag daran daciif oo dheeraynta iyadana ay culays kuba keenayso wadalxaajati mid dal leh oo islaa salaadii jamacana tuko hadhowna xaajadaadii qabo marka lagu dheereeyo qalbigiisuba uu mucallaq ku noqonayo dantiisii iyo xaajadiisiio salaadiiba uu kaba jeedsanayo bal taas baa dadkii kuba sugan ee waxaa ka mida ee salaadiina riwaayaadka inoo dambeeya dee kii weynaa ruuxi weynoo da-ah oon isagubana dheerayn badan iyo taagni badan aan ka rahayn oo kale la socda oo dadka aad tukinaysaan bal laba socda weeye axwaashaas iyo xaalooyinkaa kala duwan ee intuba takfiif keenaya ayaa dadkii lagaba helaya maxalu shaahidku waa maxay waa rasuulka ilaahay cadhadiisii uu cadhooday aada u badn weliba xoogga lahayd kaba cadhooday markuu warkan maqlay axaadiidna way noo socotaa watan xadaثna cabdالlahi بn mxamedi qaala xadaثna abu caamiri qaala xadaثna sulayman bnu bilaalin اlmadiniyu can rabicata bni abi cabdالraحmaan عن يزيد مولى المنبعث عن زيد بن خالد الجهني أن النبي صلى الله عليه وسلم بل عبد الله بن محمد المسندي وشيخ بخاري هو ده كل هرين أصمرنا كتابك وأبيه أووينا نكي بخاري أبيسنا أووي قعميس وكبا إسلامي بابو أها إن عبد الله بن محمد المسندي الجعفي وينوه الري أبو عامر العقادي عبد الملك بن عامر إسنا وينوه الري iyo sulaymaan ibnbilaalna adigu waa nin reer madiine ah waaba tan inoo taalo hiqaadii ruwaadda ka mid iyo kutubta lixdaa raggoodii rabiicatu bni abi cabdiraxmaanna habeenkii dhoweydba kalaamkii uu lahaa ee lahaa aharkii uu inoogaba soo naqliya waataynu soo maray bal yaziid mowla lmunbacith waa nin taabiciya oo taabici dhexo ah oo bal maalan kutubta lixdaaba riwaayo kuleh xadiidkan baa kutubta lixdaaba ku wada sugan kolley daaraquniyana waa tawhiiqiya waana ninkaa bukhaari iyo muslimba ay xujaysteen waxa weeye ay wax ka warinayaan xujaysteen xaafid bn xajar baa saduuq kaba cabireen wuxu uhi haddaba zayd ibnu khaalid ana nabiya sala allahu calayh wasalam sa'alahu waxa weydiiyey rajulu ninbaa cani luqadati wixii dee la helayey markaa taas ayuu weydiiyey luqadadii kollay tarjamo gaara iyo baab gaara ayaaba ku keeni doonaa axkaamteeda oo waxaa cid kale intuu kaba lumay ka dhacay la qaadayo uunoo dee uu ruuxu helayo fa qaala rasuulka ilaahay wuxuu ihi icrif waxaad aqoonsataa wika ahaa xadhiggeeda oo haddii balkiish iyo waxyaale ay ku jirto oo afka ay waxyii kaga xidhnaa weeye maa yurbadu bih kaas hadday midab tahay iyo waxaasoo kale waa si uu dee hadhow ruuxii sheeganayey ina looma sheegayo tilmaantiiy markuu tilmaanteeda sheego bal kii runta sheegaya kii beenta sheegaya loo kala garto waa xadhiggeedii wa cifaasahaa aw qaala wuxuu yihi wicaahaa weelkeedii iyo wa cifaasahaa cifaasku waa weelkii un baan tahay wikaana waaba xaggii oo imika halkan huwa alwicaa buu kuba fasiray bal tafsiirtaa dhaafsadna waa laga yaabaa inuu inoo dambeeyo ee waxa weeyaanun waxaani ka soo qaad lacagba inuu yuhuu helay waxay ku jirtaa dee wixii ama ay kuba guntanaydee ku jirtay kiisha ha noqoto maro kale ha noqoto harag haba noqoto waxay ku jirtayna garo oo iska dabdi hadday tahay midab iyo wuxuu yahayba xadhigga afka kaga xidhnaydna waxyaalahaas hagaag u dabdi macnaa sifaadkii waxaani lahaa si ha dhow cidda sheeganaysa bal kii runta sheegaya kii beenta sheegaya u kala garto uma carifhaa waxaad yaboohisaa sheeg sheegtaa sanatan sanad uma stamtic bi haddii sanad markaad yaboohiseed meelaha ka sheegtaiyo meelihii madaantahayd iyo taas waxa weeyaan sanaddaas cid sheegata aada weydo uma stamtic biha iskaga intifaac weeye oo bal maalan oo markaa macnuu uu yahay ruuxu hadduu waxelaba de wixii haddii uu qarsado iska isticmaalo oonu sheeg sheegin isagu isaga aatim ku ah waa ruux khaayinuu noqonayae laakiin ruuxii waa wixii waa hayaa waa yaboohiyey waa tacriifiyey meelihii madaantahayd iyo dee sii kolba asaaliibtii dee bal usub ku habboonay tacriifkuuba tacriifiyey inta horena wuu hala badiyaabay culimmadu yidhaahaan dee marka dambena waqtigii waa soo koobanaya laakiin haddana waaba la yarayn karaaye laakiin haddana si aan loo iloobin oo dadka ay u xusuusnaadaan oo maqalkeedu uu jiro bal hala wado sanad marka ay gaadho haddii cid sheegataba uu waayo ruuxii wuu yeelanayaa wixii oo wuu milkiyayaa hadduu isagu goosto inuu iska hayo uuna isagay taallaaye laakiin waa ku intifaaci karaa laakiin arrin baa jirta waa milkiyey sanad dabadeed baa ruux sheeganaya ama wixii kii lahaa uu soo baxay kol hadduu milkiyey ma waxaa la odhanayaa iska dhaqaaqoo khalaas waa la milkiyo adaa intii ima waymay wixiisii waa la siinayaa ee haddii cidi sheegan weydana isagaa yeelan haddii yowm min alayaam saaxiibkeedii yimaado wixii uu samaynaya uu siinaya dee haddaanu si kale isagabadayn kolley umuurahaasna waa umuuraha inoo dambeeyayna baabkii luqadada ma joogne ee istamtic bihaadu waa kol haddii la sheegan waayo bacda tacriif sanatan marka haddii ciduun soo baxday intaa dabadi iyadoo la milkiyey oo lagu intifaacayna ee ruuxii lahaa milkigiisii ma baabi'een ee waa la siin waaba kanoo fain jaa rabuhaa rabbigeedi ninkii lahaa hadduu yimaado faadiha waa kii lahaa faadihaa lihisi xataa bacda alxawl ama bacda alxawleynba markaa ninkii unbaaba yidhi fadaalat libil dee xayawaanka wixii lumay daalla lagaba cabira waa baadidii geela baadidiisa ka waran maxaa xukumkeedu yahay faqadiba waa halka maxalu shaahidku uu cadhooday rasuulkii ilaahay xata axmarat ilaa ay casaatay wajnata o labadiisii dhafoor ay guduuteen cadhadii iyo dee waa taas aw qaala wuxuu yihi ixmara wajhu wejigiisii baa guduutay casaaday waa cadho daraaddeed uu isbedelay faqaala wuxuu yihi wamaa laka walaha waxa kuu sugnaaday muxuu yaa adiya ibil geela laydinkala galay neefkaa baadida ah ee geela ah maxaad aada u soo xaraysan maxaad u qaadi adiyo iyadama waxa idiin dhexeeyaa muxuu yahay abakan rasuulka ilaahi muxuu yihi macaha maceeda waxa ah siqaauha qarbadkeedii ama sibraarkeedii waa caloosheedan weyne hadday marbi cabto muddo ay biyii kaba qadayso waxidaauha kabaheedna weyino waa qofkan ballaadhan ee meelo dhaadheerdha ay ku mari karto ay ku soconayso taridulmaa biyaa way iskaga arooraysa watarca shajara dhirtana waa taa iska daaqaysaa dee bahalihiina bahalaha waaweyn mooye waxa yaryar oo dhami waxba kama qaadayaan oo waa taa iska celidaysa ama aanay usoo dhowaanaynba bahal weynun mooyaane fadarha iska dah waayo waxaa dhici karta haddaad kaxaysood meel kale aada laba tagto ninkii meelihii uu ka ogaa inay daaqi jirtay iyaba usoo doonanayaa kii lahaa halkii haddaad kaba kaxaysay inuu waayo isagoo heli lahaa haddii sideeda looba daayo ruuxan kaxeeyeyba ee meel kale ula guuray hadduu doono meel kale geeyey inay taasi keentaba ruuxii lahaa inaanu neefkiiba dib u helin ee iska daa fadarha faraha ka qaad dhirtaa iska daaqdo biyaha iskagaba aroorto xataa yalqaaha rabbuha ilaa ninkii lahaa la kulmayo oo macnaa geeliya oo kale oo isagu siqaara sibaac iyo bahlaha yaryar isagu dee iska daafacayo iskaba ilaalinaya ama dee aanay dee wixii yaryara uma soo dhowaanayn sifaadkan rasuulka ilaahay tilmaamayna waa leeyahay bal markaa dee waxa roon iyadoo faraha lagaba qaadoo la daayo allahuma haddii dee meeshii la joogo meel ammaanadii dadku iyo wixiiba ay yaraadeen oo ka ugu horeeya helaa uu meelaha ku iibsanayo ama qalanayo oo ruuxii lahaaba aanu helahayn ruuxii bal matalan markaa fasaadkaasi jiro ee waxa weeyaan gacantii dee aaminka ahayd ee waxaan ilaalinaysayba ay yaraatay ka badantay khiyaamadii iyo waxyaalahaasi ay kaba badan yihiin iyadoo maslaxada la eegayo ruuxii aaminahee qaaday ee bal u haynayay dee kii lahaa looma diidayo laakiin marka umuuru iskaba caadi yihiine dhulkuna uu iska aamin yahay oo kale ruuxii lahaa si aanay ugu dheeraan doondoonku inta badan geelu dee meelihii uu daaqa jirayo buu tegayaa waaba halkiibaa loogu soo hagaagayaaye bal faraha ka qaad weeye iyadu baahi ay u baahan tahay dee waxa weeyaan in gacanta laguba hayo oo baahlihii yaryaraa laga celiyay ayaaban jirin waa cadhadii uu rasuulka ilahina su-aasha nafteedu kaba cadhooday maxalushaadkuna waa cadhada inuu rasuulka ilaah isagoo mawcido ama tacliimba ay tahay imaka cadhooday markaasaa uu ninkii yihi qaala fadaalat lghanami ariga baadidiisa ka waran qaala wuxuu hi laka iyadu dee waa taa dacwooyinkii iyo bahlihii yaryaraabaaba cunaya waxay iska celinaysaa ma jirto haddaba laka aday kuu sugnaatay aw liakhiika ama walaalkaabay u sugnaatay aw lidibi oo macnaa adigu haddaad qaado oo cidbo sheegan weydo dee adigaa marka dambe yeelanaya aday kuu sugnaatay ama walaalkaaga waaba kii lahaa oo hela ama adigu a dee taasoo kale ama waa ruux kaleoo dee muslim oo qaaday oo hayiyo markii lasoo doonan waayey milkeey ama yey oo macnaa ujeeddadu waxaan haddii aad qaadi weydo ood kaxayn weydo dee yey baa cuni daco waa cuni markaa wixii ruuxii lahaana waaba dee waxaweyaan ma helayo ee iyada qaad weeye ha ka tegin halkaad ku aragtay iyadoo dayacan ama luntay kaxee dee tacriifkiina la kaalay iyo yaboohintii la kaalay markaa ama adaa yeelan ama walaalkaabaa yeelan haddii aad labada aad u qaadi weydo yey baa cunaya iyada oo markaa sidii geeli maaha bal xadiidku waa dambeeyaa bal dee kitaab dhan buu udhigan doonaa xaggii luqadada iyo isagaaba udhigan doona beeciyo marka laba gaadho maxalushaahidku waa rasuulka ilaahay cadhadan uu cadhooday markii uu ruuxuu su-aashaa weydiiyey welina axaadiidii baabkaasi way noo socotaa xadiidkana uu dambeeyo wuxuu ihi musanifku xadaثna mxamed ibn اlcalaaءi qaala xadaثna abu usamata can buraydi can abi burdata can abi muusa qaala anahu qaal su'ila الnabiyu salى اllahu عalayh wasalam can ashyaaa karihaha xadiidkan kolley sanadkiisa horeynu intaba usoo aragne maxamed ibn lcala abu usama buu markaasna waa kan xamaad ibnu usama laba odhanayo waa kaa inoo soo sheegay intan sidiis oo kale isagoo xadiid laakiin kale ay warinayaan wuxuu ihi markaa in abu muusa alashcari qaala su-ila nabiyu sala allahu caleyh wasalam rasuulka ilaahi baa la weydiiyey can ashyaa ashyaa baa la weydiiyey ashyaa ayaa la weydiiyey kariha uu nacay falamaa oghiraw hadallaa la weydiiyey uu nacay rasuulkii ilaahay oo aanu jeclaysan dee wax cilmi uu kuba tacalluqsanaayo oo dadku ay u baahnaayeenoo taasna may ahaynba faqadiba uu markaasuu falamaa ughira caleyhi markii laguma badiyey ayuu qadiba cadhooday uma qaala linnaas dadkiibu wuxuu ku yidhi saluunii iweydiiya camaa shitum waxaad doontaan iweydiiya intaan halkaa joogo waan idiin sheegay waxa ay weydiisaanba qaala rajulun markaa nin baa kacay oo yidhi man abi waana su-aalihii dee markii hore rasuulka ilaahay kaba caboodhaday barhkood abahay waa kuma waa ayo yaa i dhalay qaala wuxuu hi abuuka xudaafatu abaha xudaafa weeye faqaama akharu mid kala kaco faqaala wuxuu hi man abi ya rasuula allah faqaala abuuka saalimun mawlaa shaybata macnaa sababtuna waa maxaa koleeyay labadan ma ahayn dee rasuulka ilaahay ka cadhaysi iyo tacjiis iyo taase cabdullaahi ibnu xudaafana kolkol marka ay dadka ay kaftamayaan ama ay ruuxa ay dee ayaa laga yaabaa aaba aankiisa ahayn baaba lagu sheegi jiray waa arrin dee isagu markaa cuqdad uu dareemayay ahayd labadooduba taas bay ahayd markaasay dooneen waa tan oo xataa cabdullaahi ibnu xudaafa waa saxaabi jaliil oo reer bani sahmiya hooyadii baaba tidhi war maxaad ninkaa caaqsan maan aragoo haddii rusul miyaad ka aamin noqotay hooyadaha wixii dumarkii jaahiliyaduba samayn jireen inay samayso isagana tan kale dhibayso maanta hadduu addoon madow iraaciyo waan raaci lahaa buu yihi kaasumaan aabba kaba dhigan lahaabe bal adigu tan buu yihi kan kalena wuxuu yihi saalim oo shayba mowlihiisa ayaa ku dhalay falamaa ra-a cumaru cumar markuu arkay maa fii wejhi rasuulka ilahi wejigiisa waxaa ku sugan cadhaa qaale wuxuu uhi yaa rasuula allahi inaa natuubu ila allahi caza wajal ilaahay baanu u toobad keenaynaa oo dee wixii adiga kaaba cadhaysiinayeyba waan ka toobad keenaynaayo ilah baan u toobad keenaynaa markaasaa rasuulka ilaahi cadhadii kaba baaday bal xadiid kale kollay inoo dambeeyo kana waan raacin doonaa sababtuu baabkan dambeeye waa xadiidkan unbaa mid lamida inooguma soo socda si ay umuurahan isukeen raacaan bal waxa weeye horta dee arrinkii waa inoogu sugayo rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu caleyh mawcido hadday ahayd iyo tacliim hadday ahaydba wuxuu u baabaystay cadhadii way nooguba sugan tahay marka wuxuu leeyahay oo imaka halkan cadhadii tacliimtii iyo mawcidaduu ku koobay ee xukum oo kale hadday tuu wax xukumayo ma soo qaadin iyada halkanee labadanuu kuba koobay waayo wuxuu leeyahay xaakimku iyada markay noqoto dee isagu inuu deganaado oonu cadho yeelan iyo taasaa laba amrayaa bal waata hadduu cadhaysan yahay la amray inaanu waxba xukuminba markaas oo taasaaba jirta waxa weeyaanu cadhadii hadday noqoto xukm iyo waxyaalaha ay noqoto nahyibaaba jira sabuu labada ugaba koobay marka waxa ay tahayna ruuxan dee waa cidka ah ama wax ka cadhaysiiyo iyo wuxuu karahay haba arko ama kolkol rasuulka ilaahaybaa dhawaaquu sare ugu qaadi jiray indhihiisaa casaan jiray si uu wuxuu dee waxa weeyaan isagoo aada mooddo inuu ruux ciidan kaba digayay ama ciidan uba digaya yahay dhawaaqiisa meel dheer lagaba maqli jiray taasna waxa ay tahayba waa dadkii bal maalan si arinkan maqaamkii dee waa mundir waxa digaya oo kaleo dadkii sidaas taasi kicin iyo ihaareyn iyo uba noqotayo wixii inay qaataanoo bal halkaa taatiirku u weynaado mucalimkiina hadduu dee kii isagu wax ka baranayay suu afahmi ha kaba arko suu adab ha kaba arko taasoo kale waa nooc ta'diib waa nooc wuxuu sheegbao iyadna cadhadii waata u baabaystay labadana waa baabka waan kuba aragnay amaa jaanibkan kale dee waxa way noqoto ee xukumka waata aan leenahay sababta aan iyada cadha meesha uba imanahayn ruuxii waaba loo diidayaa isagoo cadhaysan inuu wax xukumo bal xadiid kalena uu inoo soo socdaa umuuraha rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh kaba cadhoodayna dee waa su-aalo inta badan wax nafciyo ay leeyin jirin ama saacaha weydiiyeen ama waxyaalo kale haba weydiiyeen kolkol barhkood munaafiqiintaba su-aasha laba imanayso ruux hashiisi luntay ayaa odhanaya hashayda halkay joogtaa rasuulka ilaahayow waana kolley waa dee munaafiqiin iyo waxyaalahaasa laba iman jirtay waa umuuraha carada keene bal baabkanna waxaan u raacinaynaa xadiidkan oo kale weya baabu man baraka calaa rukbatayhi cinda alimaami aw ilmuxadid wuxuu u baabaysan yahay ciddii u fadhiisatay u tu'satay labadiisa jirib korkood macnaha waa san atixiyaadka aan u fadhiisana ayuu u fadhiistay imaamka agtiisii ama ninkii dee wax kaba baranayay muxadidka agtiisii waa nooc adab ahaan iyo tawaaduc ahaan iyo khuduuc weeye taa uba fadhiistay bal wixii kuba yimi aniga nuskadaydu mooye de waa daarulfikri waana nusqo qadiim oo kale xadiidkan sanadkiisii iyo in xadiidka ka midaba kaba dhacsan ee kale laakiin meesha mala berigaa hore unaan kuba qore sanadka xadiidku ima qorna matigina qeybbaa kaba maqanoo mala dabcadunba ka boodeen xadaثna abulymani qaala akhbarana shucayb can الzuhriyi qaala akhbaranii anas bnu maliki ana rasuula اllahi salى اllahu عalيه waslm kharaja uu baxay faqaama uu istaagay intuu soo baxay ayaa waxaa kacay mayahe faqaama cabdullahi bnu xudaafata faqaala kolley maaha markuu soo baxayba inuu istaagay cabdullaahi bnu xudaafe waatan riwaayadii horeba aan soo hayno waa waaqaco keliya uun xadiidka hore abuu muusa warinayay kana anas baa inoo warinaya laakiin waqti keliya ka wada warramayaan oo su-aashu may soo noqnoqon ee rasuulka ilaahi markaa uu soo baxay bay dadku su-aalihii badiyeen dee su-aalihiina kolley adabtiiba may ahaynba inay badiyaan oo su-aalihii bay badiyeen markay kuma badiyeen su-aalihii ayuu cadhooday rasuulkaa deeta yidhi maxay iweydiiya intaan halkaa joogo wixii ay weydiisaanba waan idiin sheegi markaasuu kacay saxaabigani faqaama waxaa kacay markaas cabdullaahi bnu xudaafata faqaala wuxuu ihi man abi rasuulka ilaahina waa ka yidhi isagoo cadhaysan weliba iweydiiya wixii aad intan halkaa jooga ay weydiisaanba waan idiin sheegaya faqaala wuxuu yihi abuuka xudaafatu uma aktara wuxuu badiyey an yaquula inuu yidhaha saluunii markuu taa badiyey ayuu baraka fadhiistay cumaru cumar calaa rukbatayhi labadiisii jirib ayuu u fadhiistay cumar oo wuxuu bal maalan taas ayuu u fadhiistay faqaala wuxuu uhi radina billaahi rabban wabilislaami diinan wabimuxamadin sala allahu calayh wasalam nabiyan radina waanu raali noqonay billaahi rabban rabbi ahaan ilah baan ugu raali noqonay wabilislaami islaamkana waanu ku raali noqonay diinan xag diineed wabimuxamadin sala allahu calayh wasalamna raali baanu ku noqonay nebiyan fasakata markaasuu rasuulkii ilaahay aamusay cadhadii baa kaba baadayo cumar baa wuxuu fahmay asiladan dee inay dee ama waxa weeyaan horta rasuulka ilaahayna dee waa kan waa cadhaysnaaba dadkan su-aalaha qaarkood weydiiyeyna ama tacanutba ayaabay su-aashoodu ayd ama su-aal maxalkeedii lamay ahayn markaasuu cumar bal maalan taas kaba baqday inay dee ciqaabi tan kaba dhalato cadhaday rasuulka ilaahay hadalkan buu yidhi oo rasuulka ilaahayna salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh markaasaa cadhadii ka baaba'day uu aamusay umuurina saasay kuba dhammaadeen bal dee maxalu shaahidkuna xaggan juluuska caynkan ee bal maalan tawaaduci iyo bal taasi ay kuba sugantahay kollay adabtii ruux daalibucilmiya adabtiisaabay taasi ahayd oo culimmadu kuba daranay wallah subxaana wa tacaala alaa aclam subxaanaka